Hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha dawlad goboleedka Jubbaland ayaa afar boqol oo qoys gaarsiisay deeq raashin ah, kuwaas oo isugu jira danyar iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Deeqdan raashinka ayaa waxaa ka mid ah bur, bariis, sonkor, timir iyo baasto. Guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Jubbaland Mudane Cali Aadan Cali ayaa ka warramaya waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan raashinka ah.
waxaan halkan u joognaa qaybinta raashin ay noogu deeqday ay barakacyaasha ugu deeqday gaar ahaan dadka tabarta daran iyo dadka naafada ah oo gaaraya afar boqol oo qoys inaan qaybino ayaan maanta meesha u joognaa raashinkan waxaa noogu deeqay gift of the givers mana aha markii koowaad iyo labaad iyo saddexaadna ma aha runtii waxaan u mahadcelinaynaa ilaahay alla ka soka waxaan u mahadcelinaynaa hay-addan oo laga soo bilaabo inta ay gobolka soo gashay nala barbartaagnayd mucaawanooyin wax ku ool ah oo dadka masaakiinta ee jilicsan annagu aan mas-uulka ka nahay ay la barbartaagnayd saa darteed waxaan leenahay jazaakumullaah khayr ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo miisaankiina xasanaadka ilaahay ha idinkugu daro annaga haddaanahay anoo ku hadlahay magaca jugri waxaan idinkula shaqaynaynaa biduuni shuruud shuruudihiinna ayaan idinkula shaqaynaynaa ma doonayno waxaad ummaddan ugu soo talagasheen iyo dadka in la kala dhex maro xor baad u tihiin intaan joogno waagaan dhimano hadda ciddii mataqaana ay ku makrifal ayadii jirtaa laakiin intaan annagu joogno waa bilaa shuruud shaqadihiinna saf xornimaa u qabsada annagana soo ogeysaa waxaana tiraa war dadka waxaasaan u haynaa haddii dhib uu ka yimaado cid kale annaga mas-uuliyaddeeda ma qaadayno laakiin anugu mas-uuliyadda waxaan qaadayaa tiimkayga iyo wixii aniga ila shaqeeya waxaan ka rajaynayaa runtii inay transbarent fara badan muujiyaan runtii dadkaan arkaayo oo dhabarkayga taagan ee maanta waa dadkii ugu mudnaa dadkii ugu mudnaa wey qof kastaa ka markhaati kici kara marka jasaakumullah khayr waa mahadsantihiin Qoysaska ka faa'iidaystay deeqda raashinka ah ayaa waxa ay ku soo aaday xilli ay baahi badan u qabeen.